agaasimaha guud ee wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daafuray tababar muhiim ah oo ku saabsan sharciga caalamiga ah ee biniaadanimada iyadoo ay kasoo qayb galeen saraakiil ciidan iyo xubno matalayay ururada bulshada rayidka ah agaasimaha ayaa sheegay in tababarkani uu qeyb ka yahay dadaalada ah lagu horumarinayo aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaha amniga si ay u gutaan waajibaadkooda iyagoo ilaalinaya sharciga iyo qiyamka biniaadanimo xareed kilaas cabdi agaasimaha guud ee wasaaradda amniga jubbaland xareed kilaas cabdi agaasimaha guud ee wasaaradda amniga jubbaland oo tababarka daafuray ayaa haddaba faahfaahin ka bixiyey tababarka iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay
guddiga kala duduwan ee joogo ciidamada booliiska eh ee kala duduwan shaqaalaha wasaaradda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta siminaarkeena wuxuu ku saabsan yahay sharciga caalamiga ee bini-aadanimada ee afka qalaad loo yaqaano international humanitarian law sidoo kale loo yaqaano sharciga iska hor imaadka hubeysan ama sharciga dagaalka waa xeerar iyo mabaadi loo diyaariyey oo loo dejiyey si loo xadido saameynta dagaalka waa ilaalinta ilaalinta bulshada rayidka maxaabiista maxaabiista xaq bay leeyihin rux hadii lasoo xiro oo xabsi la keeno xaq buu leeyahay in la dirdilin in wax kale lagu sameynin in si xun loola dhaqmin iyo kuwa xabsiga ku jira ee xanuunsan ama bukaanada ah sida loola dhaqmi lahaa macnaha si wanaagsan in loola dhaqmo ruux hadduu xanuunsan yahay xabsiga uu ku jiro ma aha xanuunka ha u dhintay faraha ka qaad in la dhaho waa in la daaweeyaa oo lala tacaalaa oo kor loo soo qaada oo baniaadanimada iyo wixii in laga shaqeeya marka muhiimadda uu leeyahay traininkeena maanta intaas ku salaysan yahay